maamulka xaafadda hanti wadaag ee degmada tani johar ayaa suuqa weyn ee xaafadda hanti wadaag ka biloway ololaha wada furista suuqa xaafadda hanti wadaag maamulka xaafadda hanti wadaag ee degmada tani johar ayaa ugu baaqay guud ahaan dadka ku ganacsada suuqa weyn ee xaafadda hanti wadaag in ay u hoggaansamaan nidaamka wadamarista islamarkaasina ay furaan guud ahaan wadooyinka xiran si loo gaanshaanto marka ay khatarta dabka uu yimaado islamarkaasina loo helo wadooyin ay maraan gurmadyada cismaan xuseen cumar gudoomiyaha xaafadda hantiwadaag oo hadlayana waxa uu yidhi sidaan maalmahan waxaa noo socday waxaan taa horta taagannaha maanta suuqi weynaa ee xaafadda hantiwadaag ayaa horay masiibadu ka dhacday marka si masiibadaasu mar damba inuu soo noqon ayaa waxaan dhex taagannaha maanta suuqi weynaa ee aan u furaynay jidadkii si aan mar dambe usoo laabanin maadaama hore ogeedeen meesha waxaa ka dhacay dhibaato baayo baawarkii baawo dabdamiska meel uu soo maray ayaa la waayay jidadka xiran dartoodayna eeday marka inaan jidadkii haddaan furno jidadkii aan ka shaqaynaynaa maalmahan oo dhan waa noo socotay waan ka codsanaynaa marka dadweynaha kale dadku dhibaataan soo gaartay waa dareemaynaa waa la waa lala xanuunsan yahay barta haddaan taagannahay hadda kahor waxaa soo istaagay madaxweynihii dowladda hirshabelle iyadoo dabkii socdo oo dhibaatay ka taagan tahay waa madaxweynaha gurigiisoo qaba waa joogi karay laakiin wuxuu meeshaan u yimid waxay ahayd inuu xanuunka la qaybsado dhibaatadii meeshaan ka dhacday awgeeda marka iyadoo sida ay tahay maalinkii baabuurka meel ka soo gala la waayay hadda maanta macnaha haddan marar kale sida ay ku sii noqoto aad iyo aad ayay noo dhibaysaa suuqaan waa suuq qurxoon kaala araga laakiin in dadku ay gacmahooda dhibaato ku kaystaan ee ay dadku dhibaato jidadka iska xiraan hadowna meel loo soo maray la waayo waa dhibaato hadda ujeedin jidadka siday qurxoon yihiin siday u furan yihiin baabuuraa soo geli kara maanta meesha ka mari karo marka waxaan rabaa dadka inay nala ilaaliyaan nidaamka nidaamku waa dantooda nidaamku waa dadka guushiisa marka ma u rabno dadka inay mar walba dhibaatoodaan annaguna ayaan la dhibaatoodno ma rabno maalinkuy dabka u kacay aniga dhibaata iga soo gaartay shaksi ahaan lugtaas taasa ilaa hadda tiriraya kaga jiro waxayna ii soo gaartay shacabkan badbaadinta iyo dhibaatada haysatay darteed marka waxaan rabnaa mar walba inay wax soo noqdaan waxaa ka wanaagsan ka hortag marka hadda waxaan wadnaa ka hortagii wadooyinka aan furaynaa wadooyinka ha lagu dadaalo waddada inay qurxoonaato waxay xataa fiicnaanaysaa ganacsiga ganacsiga ron tahay ganacsiga baabuurka ku wada hadduu kiilinta kuu soo istaago waxna makaa dhumaayaan baakana makaa dhumaysa kartoona makaa dhumi doono marka ha lagu dadaalo jidadkiioo furan jidadku iyo dadka damac ka gelin jidadku waa muhiim magaalo ilbaxnimadeeda waxaa laga fiiriyaa wadooyinka wadooyinka ha lagu dadaalo annagana saana u dhex taagnaanaynaa hadda weli roob ma diin roob hadduu doo meelaha qaarkood biyaha waa isku xirmayaan ha la furo sidaan u dhex taagannahay caawiyo maalin dadka dantooda ha gartaano dhibaatada mar walba laga shaqaynaayna ha ka digtoonaadaan haddua liraa shaqadana waa noo socotaa meelo badan ayaan soo marnay waana sii wadaynaa
furista wadooyinka ee xaafadda hanti wadaag si gaar ah suuqa weyn ee xaafadda hanti wadaag ayaa muhiim u ah gurmadyada kala duwan marka uu dabka ka kaco meel ka mid ah gudaha suuqa taa oo markii ugu dambeysay dabkii ka kacay suuqa weyn ee xaafadda hanti wadaag saameyn xoog leh uu ku yeeshay ganacsi kala duwan maadaama uu waayay dabdamisku goob uu usii maro goobaha uu dabka xoogaleh ka socday